iowa gudoomiye kermanos wuxuu saxeexay sharci biilka canshuuraha oo laga baahan yahay gobolka inay la wareegto maalgelinta adeegyada daryeelka caafimaadka maskaxda iyada laga saareeyo canshuuraha guryaha deegaanka qiyaastii oo sharci noqotay arbacadii waxay sida kale weji gabaysay cashuurta dhaxalka gobolka sanadkii keeda waxayna u sameexsiiyey dhimistii canshuurta dakhliga la saxansiixiyey saddex sano ka hor in la bilaabiyo janyo golaha magaalada konfortasiw ayaa ansixiixay bixintii nus milyan doolar si ay xuliyaan qeybtooda toban iyo lix dacwood laga gudbiyey magaalada iyo warshad hadda shaqaysay oo bilowgaas ah dacwada ay si soo gudbiyeen milkiyaasha waxay ku adeegedeen warshada inay u dirto qiiqa qulyaha nidaamka buleed ee magaalada inay burburiso qaryooda dejinta ayaa ka baaqaysa in magaalada big ox energy saddex shirkoodeed oo caymis iyo laba shirkood oo kale ay bixiyeen wadar ahaan milyan oo doolar big ox wuxuu bilaabay howlgaleelyeeshii bishii sebtembar aaakioanlixdeeda isaga kala soo socotay cadhagaha biyaha wasadka ah si loo abuuro loona iibiyo methane waxay la daliishay cadowgaha badan oo xaga deegaanka ah ilaa laga xiriyo sanadkii labaatankitobaniyosadeedeeda saraakiisha caafimaadka waqooyi bari nebraska waxay ogaadeen culeys cusub ee covid nteen kala duwanasha delta wuxuu ka yimid hindiya waxaana la rumaysan yahay inuu si fudud ku fuufo nebraska waxay sii dawaaneysay iyada toddobaatan boqolkiiba dadka qangoorka ah laga tallaalay coronavirus laakiin xawliga ah ay u soo socoto qaybiinta rasasta ayaa hoosu sii sii dhacaysay c d cdka ay sheegtay in qiyaastii lixdan iyo saddex boqolkiiba ee nebraska tobaniyo sideed iyo wixii ku weyn ayaa helin ugu yaraan hal talaal ilaa jimcihii herkaasi wuxuu ku jiraa keliinta labaatan iyo afarkeed dhammaan gobolada saraakiisha caafimaadka saabta koore ayaa ka digay inkasta oo kiisaska coronavirus ayaa hoos uga sii dhacdayn herarka ugu hooseeyay tan iyo maalmihii ugu horeeyay ee coronavirus safkii haddaan gobolka wuxuu arki karaa dib u soo noqoshada fayrasku xilliga dayrtuu haddii aan dad ku filin la tallaalin